habeen wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyo haddalsan ku dhawaada warkaabeen qodobada ugu dooranna waxaa ka mid ah faahfaahino kala duwan oo kasoo baxaya weerar ka dhacay guriga xildhibaan xaadoole oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka is rasaaseen halkaasi ka dhacday guddiga amniga degmada afgooye oo ku dhawaaqay in degmada ay ka horgeli doonaan ciidamo isku dhafa oo ka shaqaynaya xasilinta degmadaasi maxkamadda gobolka banaadir oo maanta bilowday dhegeysiga eed loo haysto mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya kuwaas oo maqanayaal ah odayaasha dhaqanka mid ka mida beelaha soomaaliyeed oo sheegay inay soo dhoweynayaan kana qaybgelayaan gogasha nabadeed ee uu dhigay maamulka hirshabeelle suuqweynaha magaalada muqdisho oo maanta ka furmay muqdisho iyo sidoo kale qiimo dhimis lagu sameeyey suuqweynahaasi xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo maanta dood xasaasi ah yeeshay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha februari laba kun iyo afariyo labaatan dul markay warkayga aad maqasheen markana kusoo dhawaada isagii oo intaasi ka faahfaahsan aan ku bilaabay faahfaahino kala duwan ayaa waxa ay kasoo baxayaan weerar lagu qaaday guriga weerar ka dhacay meel aan ka fogeyn guriga uu degan yahay xildhibaan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ismaan xadoole weerarkaas ayaana waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimashadii dhaawac isugu jira waxaana sidoo kale lasoo warinayaa in ay halkaasi israaseyn oo ku dhex martay ciidamo kamid a ku waceen xildhibaanka iyo sidoo kale ciidamo kale oo ka tirsan xasilinta warar kala duwan ayaana kasoo baxaya inkastoo xogii ugu dambeeyay halkaasi aan ka helin ay tilmaameyso in goobtu ay tahay hadda mid degan wax qalalaasa ahna aysan ka taagneyn guud ahaanba guddiga amniga ee degmada afgooye ayaa ku dhawaaqay in degmadaasi ay ka horgeli doonaan ciidamada isku dhaf ah oo ka shaqeynaya xasilinta degmadaasi afgooye ibraahim maxamed mayow ayaa warkan dhammaystiraya
kulankan oo looga hadlayay amniga degmada afgooye oo uu shir guddoomiyey guddoomiyaha degmada afgooye ahna guddoomiyaha guddiga amniga degmadan ayaa looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyey amniga degmadan kulankan waxaa ka soo qayb galay taliyayaasha booliiska daraawiishta nabad sugidda milatariga guddoomiyaha maxkamadda degmada iyo guddoomiye ku-xigeenada ayaa looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyey amniga degmada afgooye guddiga amniga ayaana maanta ku dhawaaqay ciidan isku dhaf ah oo ka howlgali doona sugidda amniga iyo ka hortegidda wax walba oo liddu ku ah amniga ciidankan oo ka shaqayn doona xasilinta magaalada ayaa isugu jira booliis nabad sugid daraawiish iyadoona guddiga amnigu ay sheegeen in haddii ay xoojin uga baahdaan kaashan doonaan milatariga ugu horreyn waxaa goobtan ka hadlay xidigle maxamed cali maxamed taliyaha saldhigga degmada afgooye warkan jaraad wuxuu ku saabsanaa xaalad amni dira maalmahan ka jirta degmada afgooye taasoo ay sababtay ama ay keeneen ciidamo kala duwan oo waysan iyo ciidan kale oo hub sharci darra magaalada ku wad guddiga amniga wuxuu isku raacay maanto laga bilaabo maanta ay taarikhda tahay toddobada bisha labaad labada kun labaatan iyo afar in la sameeyo ciidamo isku dhaf ah kuwaas oo ka shaqeyn doona xasiloonida iyo amniga degmada afgooye cid alla ciddii lagu arko iyadoo fal amniga liddu ku ah gacanta kula jirta in laga qaadi doono tallaabo sharci waafaqsan intii ciidan ahna aan la tiigsan doona ama horgeyn doona maxkamadda ciidamada qalabka sida sidoo kale waxaa kulankan maanta ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka degmada afgooye mahdi axmed xasan howshaas waxaan u xil saarnay ciidamo isku dar ah oo degmada ka tirsan oo gacan bira ku qaban doono dadkaas shakhsiyaadkaas tuutaha iyo qoriga oo dowladda ku hubeysan shacabkana dhacaaya boobaayo waxaa la mid ah kuwa oo ayagana maandooriyaha ka ganacsado sida qamriga iyo xashiishka iyo iyo tuugada iyo iyo dadka qaaduuc dariiq oo waddooyinka degan iyo howlahaas oo dhan insha allahu wixii ka bilowda maanta waa laga howlgeli doonaa gudoomiyaha degmada afgooye ahna gudoomiyaha guddiga amniga degmada cabdulaahi maxamed cusmaan hiraabe ayaa laamaha amniga amar ku siiyey in sharciga la horkeeno cid walba oo ka howlan qalqalgelinta amniga degmadan isagoona sheegay in ciidanka xasilinta magaaladan amarkooda laga bixin doono hal talis islamarkaana ka howlgali doonaan dhammaanba waxyaha degmada amniga degmada afgooy aan hir gudoominaya waxaan uga hadalnay amniga deg- amniga guud ee degmada afgooy kaasoo maalmihii lasoo dhaafay ciidamo maleeshiyaad ah ee degmada imaanayay kaasoo ka sameynayay dhac baasan shirkaasi waxaan ku ku amray laamaha amniga degmada afgooy inay gacan bir ah ku qabtaan cid alaala ciddii ka hor imaaneyso amniga qalqalgelinaysa degmada amnigeeda degmada ciidan uma yara waxaa jooga nabad sugid military booliis daraawiish intaasoo ciidan iyadoo joogto askari ama ciidan maleeshiyaad ah inay yimaadaan lix saac duhurnimo ay ka qaataan askari boolis ah qoriga ay ka sameeyaan dhac cid dad masaakiin ah oo qoraxda la daagan ku ganacsanaya ay ka qaataan waxay ku ganacsanayeen annaga uma dulqaadanayno cid allaala ciddii degmadan qori sharci darro ah ku wadatana laamaha amniga waxaan farayaa inay soo qabtaan sharciga la- ee la- la tiigsadaan codkaas waxaa ugu dambeeyey warkii waryahayaga mayow odayaasha dhaqanka mid ka mid a beelaha soomaaliyeed waxa ay sheegeen inay soo dhaweynayaan kana qaybgalayaan gogosha nabadeed ee uu u dhigay maamulka hirshabeelle maryan laden xuseen ayaa sii dhammaystiraysa warkan nabadoonnada iyo waxgaradka beesha abgaal oo shir jaraa-id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay colaada soo noqnoqotay ee ka jirta soodinta gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraan ee dowlad goboleedka hirshabeelle odayaashan oo ugu horeyn diray baaq nabadeed ayaa dhanka kale waxay u mahadceliyeen madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo gogol nabadeed u fidiyey labada dhinac ee dagaalamaya waxayna sheegeen inay ka qaybgeli doonaan gogosha nabadeed iyagoona dhinaca kale ugu baaqay inay aqbalaan dhankooda nabadoonnada goobta ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa nabadoon maxamed axmed raage nabadoon axmed maxamed nuur axmed jawhar nabadoon cadow maxamuud dalable nabadoon muxiyidiin xasan faarax iyo nabadoon cali xasan cali jeesto gudoomiyaha dib heshiisiinta mudlood waxaa shir isku yimid beelweynta abgaal ismaan iyadoo kashiraysa colaadda ka dhacday ee, ceelbaraf iyo calaag inta u dhexaysa waxaan iskugu nimidnay waxaan marka hore u mahad celaynaa goosha uu fidiyey madaxweynaha hirshabeelle waan u mahad celaynaa waana ka qaybgelaynaa waxaan kaloo idiin sheegaynaa abgaal wuxuu raali heshiis raali u rabaa hadduu nabad waa rabiyaa nabadda waa rabiyaa haddii nabad la helaayo waa- waa u diyaarana waxaan kaloo idiin sheegaynaa abgaal dhaqankiisa iyo siyaasaddiisa ee goobtan fadhida waxaan halkaan isugu nimidnay eh, inaan hadda ka hadalno dagaalka ka socday calaag iyo eh, meesha la yidhaahdo ceelbaraf dagaalkaas oo soo laalaabtay muddo in badana dagaalkaas marka aan ugu soconno ee degmada ceelbaraf gogosha taalla oo la fidiyey oo dowladda Hirs- gobo- maamul goboleedka hirshabeelle ay fidiyeen inaan ka qayb galno maanta waxaan ku fadhinaa abgaal ismaan suu u dhashay oo gogosh oo dhallinyaro leh oo odayaal leh oo siyaasiyiin leh oo dhaqan leh sidaas darteed gogashaaska oo laga fidiyey bisha tobanka bisha eh, labaad oo ka- ku taalla meesha la yidhaha ceelbaraf inaan ka qayb galno dee ciddii dhigtana waa u mahad celihaynaa waayo dagaalku eh, dagaal dhibaata uu leeya- dhibaatadiisa uu leeyahay dadaa ku dhimahaya hantiyaa ku baaba'aysa gogashaas waa soo dhowayhaynaa waana ka qaybgelaynaa sidaan u dhalanaan uga qaybgelaynaa annagu colaad ma rabno waxaan rabnaa nabad waxaan rabnaa nabad insha allahu tacaala walaalahaynana waxaan leenahay abtiya wiilkiisana isdilaan maalin walba xaraka ma ahan wanaag ma aha waa sharaf darro idinka ilaahay yaa diris idinka dhigay walaal idinka dhigay waa sognahay saad isku tihiin waa wada naqaan wiil iyo abtigiisa maalin kasta dhufasiisu gelaya qurux ma ahan waxaan leeyahay ha laga waantoobo lamada dhinacba waxaan leeyahay hal cid anigu ga- wax uga gudbi maayo halaga waantoobaan leeyahay waana mahadsan tahay ciddii intii ku talisay in nabaddaas maaragtay goosha nabadeed la isugu yimaado waa uga mahad celihaynaa waana u imaan doonaa nabadayn haddii ilaahay idmo gogosha waa la dhigan layidhi waa soo dhoweynaa oo ay dhigeen eh, hirshabeelle dhigeen oo madaxweynuhu dhigay iyo inta la shaqayhaysa arrintaas arrima soo dhoweyhayna waaye arrimaan ka qaybgelayna waaye
maxkamadda gobolka banaadir maanta waxay u fariisatay dhegeysiga mas-uuliyiin ka tirsanaa dowladda federaalk soomaaliya oo loo haysto masuq maasuq ama wax isdabamarin fadhiga koowaad ayayna maxkamaddu ka yeelatay maanta maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta u fariisatay dhegeysiga eedeysanayaal ka tirsan wasaaradda maaliyadda hay-adda socdaalka iyo sidoo kale xafiiska antidhooraha guud ee qaranka ugu horeyn gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud dabaan ayaa furay fadhiga maxkamadda isagoo eedeysanayaasha u akhriyey eedda loo haysto maxkamaddu waxay eedda u akrinaysaa eedeysanaha ugu horeeya oo ah maxamed aadan jimcaale koofi ina madiine maxamed nuur dhashay labaiyo tobankii bishii tobanaad kun sagaal boqol sideetan iyo shantii ku dhashay beledweyne ahaana agaasimihii guud ee hore ee hay-adda socdaalkii jinsiyadda ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya haddana maqana ah eedda koobaad ee eedeysane maxamed aadan jimcaale koofi waxa uu xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranku kusoo eedeeyey qodobka laba boqol afartan iyo kow fikradiisa koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akriyo qodobka toddobaatan iyo kow oo ah ka qayb qaadasho dambi ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu si ula kaca uu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xeelo dadweyne loosasho iyo ku takrifal hanti iyo dakhli dowladeed oo uu ilaalinteeda iyo xereynteeda mas-uul uga ahaa dowladda dakhligaas oo ah kan ka soo xiran jiray adeega bixinta baasaboorada iyo adeega fiisa kordhinta dalkujoogga gobolada hantida uu xadideeda ka qayb qaatay oo dhan saddex milyan shan boqol iyo afartan kun boqol tobaniyo sideed dollar asiga oo hantida uu xaday uga faa'iidaystay naftiisa cilmi cali cabdul waxaa xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka kusoo eedeeyey eedda ku xusan qodobka laba boqol konton iyo shan ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo iyo gudasho la-aan waajibaad iyo mas-uuliyad xafiis dowladeed si waafaqsan qodobka labaiyo tobanaad afartan iyo lixaad fakradiisa koowaad iyo qodobka konton shanaad ee sharci lambar toddobayo toban soona baxay labaatan shantii bishii labaiyo tobanaad kun laba kun sagaaliyo tobankii ee sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah wuxuu si ulakaca u dayacay islamarkaana uu dib u dhigay qabashada howl rasmi ah taas oo ah musuq maasuq iyo wax isdabamarin ka socotay waaxda ajaanibta ee hadda socdaalka iyo jinsiyadda oo uu ka ahaa sargaal idman taas oo ay waajib ku ahayd in uu ilaaliyo kormeero mar walba dayacaad iyo mas-uuliyad darrada uu sameeyeyna ay ka dhalatay in la lunsado lacag dhan saddex milyan afar boqol sagaashan iyo sagaal kun sagaal boqol iyo siddeetan dollar kiiskaa waxaa dhibana ka qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha xasan jurus saabey eedda koowaad ee eedeysanaha tobanaad maxudiin xasan jurus waxaa xafiiska xeelaaliyaha guud ee qaranka kusoo eedeeyey eedda ku xusan qodobka laba boqol afartan iyo kow lala akhriyay qodobka toddobaatan iyo laba boqol afartan iyo kow fakradiisa koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka toddobaatan iyo kow oo ah ka qayb qaadasho dembi ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu si ulakaca ugu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne loosasho iyo ku takrifal hanti iyo dakhli dowladeed dakhligaas oo ah kan ka soo xiran jiray adeega fiisa kordhinta dalkujoogga iyo adeega ruqsadda shaqaalaha shisheeye hantida oo xatooyadeeda ka qayb qaatay waxa ay dhan tahay labaatan milyan sagaal boqol soddon iyo laba kun shan boqol iyo toddobaatan dollar asiga oo hantidaas uu xaday uga faa'iidaystay naftiisa kiiskan waxaa dhibana ka ah qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho taariikhda dembigu dhacay sideedii bishii saddexaad
guddaan warkii ameen raadiyaha dalsan caawaad kala socoteen waa anaga intaay ammaan allah
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tala la hel